أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaa lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ilaahay subxaana wa tacaala sheekh rashiid ha ka abaalmariyo wuxuu inagu baraarujiyey uu inoo soo koobay fitno ka mida fitnooyinka hore u bilaabmay taariikh hore laakiin casrigan aynu joognana aada u xoogeystay aadna u faafaya isla markaa weerar ku haya dadka muslimiinta ah caqiidadooda saxda ah kuna dadaalaya sidii dadka muslimiinta loo gelin lahaa caqiidooyinka sheekhu inooga warramay ee kufriga ee gaalnimada ah ee qof kastoo muslima walow caamiba ha noqdee haddii uu maqlo aada iyo aada uu uga xumaanayo foolxumadooduna ay u muuqanayso aniga kelmaddaydu waxay ku saabsan tahay fitnatu atafaruq ama ataxasub fitnooyinka casrigan jira ama kuwa mar hore bilaabmay oo hadda xoogeystay ha noqdaan ama kuwo casriganba bilaabmaye aada bay u fara badan yihiin wax kastoo qofka muslimka ah diinta xaqa ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey caqiidadii saxda ahayd iyo manhajkii toosnaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inooga dhintay isagoo dhammaystiran ka leexinaya oo ka fogeynaya waxaa la odhan karaa waa fitno tafaruquna wuxuu ka mid yahay arrimaha ay si gaara culimmadu u sheegaan inay fitno yihiin inay muslimiintu islaayaan dhexdooda iyo inay tafaraaruqaan labadaba fitanka ayay ku daraan ahlulcilmigu tafaruqa waxaa la yidhaahdaa haddii aynu ku soo dhowaano macnihiisu waa kala tag kala tagguna waa laba nooc tafaruqu labdaan in dadka jidhkoodu uu kala tago iyo qalfoofkooda iyo tafaruq alquluub waa ka labaadee dadka quluubtoodu inay kala tagto tafaruqulabdaan waxaa loo yaqaanaa mar walba mid dhaleecaysan maaha waxaa isagu noqonayaa mid dhaleecaysan haddii uu sababaayo inay quluubtu kala tagto ay kala fogaato sida haddii safkii salaada oo kale dadku ay kala tagaan ay isu soo dhowaan waayaan waa ku odhan jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum safka haddii qofna hore uu isu taago midna dib isu taago ama labadii qof ee muslimiinta isku dhinac tukanaya ay kala fogaadaan tafaruqa noocaasi waa mid madmuumo shareecadu ay dhaleecaysay waxaanu keenayaa tafaruqu lquluub kala tag xagga qalbiga ah sidaasoo kale majliska marka la fadhiyo majlisku majlis cilmi ha noqdo dad safaroo meel wada degay ha noqdaan in la kala tago la kala fogfogaado qofba meel uu dego qofba geedgooniya uu hoos fadhiisto ama masaajidkii darsigu uu ka socday ama muxaadaradu qofba meel uu fadhiisto iyadoo la ysu soo dhowaan karo iyaduna waa miduu ka digay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam maalin rasuulku isagoo safar ku jira saxaabana ay la socdaan meeluu degay fatatafaraqa annaasu fi shicaabi walawdiya dadkii jeexyada buuraha ku yaalla iyo togaga ay ku kala tafaraaruqeen oo midba meeluu degay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maali araakum ciziin ina tafaruqakum hada min ashayطaan maxaa dhacay aada u kala fogaateen kala tegiinna noocani waa mid shaydaan xaggii ka socda wuxuu amray inay isu soo dhowaadaan ilaa ay saxaabadu yidhaahdeen ridwaan ullaahi calayhim haddii gogol qurana loo dhigo saanu isugu dhowaanayno waa naqaadi lahayd gogashaasi waayo dadkii wada socday haddii ay sidaa u kala fogaadaan shaydaanka ayaa ka faa'iidaysan karo ku tuuri kara quluubtooda waswaas labada geedkaa fadhiya aday ku xamanayaan hebel aduu ku necab yahay oo daraaddaabuu geedkan uga tegey iyo waxyaabaha la midka ah marka tafaruqu labdaan wuxuu noqonayaa mid madmuuma idaa kaana yu-addii ilaa tafaruqi lquluub haddii dadka uu gaadhsiinayo quluubtu inay kala tagto nooca labaad waa tafaruqu lquluub quluubtu inay kala tagtaa oo ay iskhilaaftaa iyadu waa mid madmuuma oo mar walba shareecadu ay dhaleecaysay haddii dadkaa iskhilaafay dhammaantood ba ahlulbaatil ay yihiin oo xaqii ay garab mareen dhammaantoodba dhaleecadaa waxbay ku yeelanayaan iyo ciqaabka ilaahay ka dhashay bayna mustakthirin wa mustaqilin mid yaraysta iyo mid badsada dadka iskhilaafay hadday yihiin ahlu xaqin wa ahlu baatilin cidda xaqa ku ekaata dhinacnaba aanu dhaafin khilaafka iyo kala taggaa iyagiyo ahlubaatilka dhex maray canaan iyo ceeb iyo ciqaab midnaba iyaga kuma laha laanna iyagu waddadii saxda ahayd bay hayaan ilaahay uu yidhi wa anna haadaa siraatii mustaqiiman faatabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ilaahay subxaana wa tacaala waddadaa uu amray dadkao dhami inay maraan ciddii haysaa canaan iyaguma leh cidda canaanta le waa cidda ka leexata masaladana culimadu si cad ba u sheegaan kalimaam shaatibi raximahu llahu tacaala iyo shaikhu lislaam fii bacdi almawaadic min kutubihi waxaa loo yaqaano tafaruqa noocaasa suwarkiisu waa fara badan yihiin dadku caqaa'id kala duwan hadday aaminaan walow meel baa ha joogaan oo garabka iyo gomadda ay isku hayaan haddii manaahijtoodu ay kala duwan tahay oo cilmigoodu uu kala duwan yahay oo dacwadoodu ay kala duwan tahay iyaduna waa nooc tafaruqa ka mid ah walow meel ha wada joogaan ama hadday dooneen xisbi ha ku wada jiraan dadku haddii ay isnacaan ama qabyaalad ha isku nacaan ama siyaasad ha isku nacaan waxaan ilaahay daraaddii aan ahayn oo taasi ay kala kaxayso qulubtooda ay kala didiso iyaduna waa nooc tafaruqa ka mid a ilaahayna subxaana wa tacaala muslimiinta guud ahaan waa uga digay kala tagga mana amrin ilaahay isu imaansho uun wuxuu ilaahay amray isu imaansho gaara oo in la isugu yimaado calaa maa kaana calayhi nabiyuna wa saxaabatuhu alkiraam wixii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waddadii uu ku sugnaa iyo saxaabadiisu waa ka ilaahay yihi fii suurati aali cimraan wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xadhigiisa qabsada xabl اllah alislaam الصaxiix aladi jaءa bihi muxamed calayh الsalaatu wasalaam waa islaamka saxda ee saafiga ah ee nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam uu la yimi xagga ilaahay uga yimi nebi maxamedna ummadda uga dhintay uu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yaziiqu canha ilaa haalik walaa tafaraquu buuhi ilaahay subxaana wa tacaala yaani iska ilaaliya tafaraaruqa caqiidada islaamka caqaa'id kala duwan inaad aamintaan oo idinkala kaxeeya waddada loo maraayo ilaahay subxaana wa tacaala waddada loo maraayo nusrat ddiin waa rafcu alislaam inaad ku kala tagtaan iska ilaaliya mid waliba manhaj isaga u gooniya u dejisto walaa tafaraquu towkiid bay u tahay walaa tafaraquu waاctasimuu bixabli اllaahi jamiica walictisaam bixabli اllaah ayaa ummadda ugu filan inay midoobaan laakiin ilaahay si gaara buu arrintaa u tansiisiyey oo u caddeeyey oo rabbi subxana wa tacala u sheegay tafaruqa noocyadiisa waxaa ka mid ah ee casrigeennan aada u muuqda dhab ahaana aan odhan karo fitanka kale ama ha noqoto takfiirka iyo gaalaysiinta xaqdarrada ah ama ha noqoto tafjiiraadka nafaha ilaahay u dhowray lagu jaraayo ama ha noqotoba shiicadu inay faafto yacnaa wax qeyb ka ah waxaa ka mida fitnatu wataxasub in muslimiinta laga dhex sameeyey axzaab axsaabta noocaasiya oo dhabta iyo xaqiiqada marka loo dhaadhaco waxay marka hore u samaysmeen iyo hadafka loo sameeye uu yahay in xukum lagu gaadho siyaasad alwusuul ila alkaraasi arrinta dacwaduna arrin tabaca ay tahay sideedabana dacwaddu xisbiga uma baahnaba dacwaddu waxay u baahat baahan tahay dad culimo ah oo ilaahay diintiisa garanaya oo xaqa dadka ku dhex faafiyo wanaagga fara xumaantana ka reeba arrinka noocaasana si sharciya oo waafaqsan sidii uu xaalku ahaan jiray waktigii hore muslimiintu ay soo mareen yacnaa isu kaashado o isu kaalmaysta arrintaana waa arrin culimmadu ay caddeeyaan waa ka idhaa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala wa qowlu bacdihim ina dacwata laa taqwa ila ida kaanat taxta xisb hada kalaq hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan dacwadu awoodeysan mayso faafina mayso fidi mayso haddaan xisbi aanay ku hoos jirin oon loo samayn hadalkaas waa qalad buuhi sheekhu sax maaha bal idacwatu taqwa kulamaa kaanat munطawiya taxta manhaji rasuuli الlah wa manhaji اkhulafaaءi الraashidiin dacwadu waxay xoogaysanaysaa oo ay fidaysaa oo fariintu ay gaadhaysaa halkii la rabay mar kasta oo dadkaa dacwada wadaa ay ku socdaan manhajkii rasuulka iyo manhajkii alkhulafaa alraashiduun macnaheedu waxa weeyaan in xisbi la sameeyo dacwadda horta uma baahna waa tallabaadee in xisbi la sameeyaa sida biidn illahi tacaala aan yaro tilmaami doono waa mid khilaafsan manhajkii rasuulka iyo manhaj alkhulafaa alraashiduun saxaabatu rasuuli illah lam yakunuu axzaaban masaa-isha qaarkood iyagoo isku khilaafay haddana lam yasiruu bidalika axzaaban arrinkaa axzaab kumay noqon waxa weeyaan kala tagsan qolo weliba ay leeyihiin amiiru gooniya ciddii ahlucilmigana cilmigay faafinayeen talada ummaddana waxa u hayay cid muslimiin oo hogaamisa abraaran kaanu o fujaara ha noqdaan dad khayr iyo wanaag ku tilmaaman ama dad xumaan iyo shar leh laakiin asalkii islaamnimadu uu sugan yahay bal waxay sheegeen culimadu taa sheekh min cuthaymiin aan kusii ayidaya aan ku taageerayaa in dacwada iyo xisbi in laysku xidhaa ay ka mid tahay waxyaabaha dacwada daciifiya sheekh bakr abu zayd raximah llahu tacaala kitaabkiisa la dhaha xukmu lintimaa ila alfiraqi walaxzaabi waljamacaat wuxuu ku sheegay afartan dhibaato oo axsaabta muslimiinta laga dhex sameeye diinta loogu abtirinaya ay leedahay dhibaatooyinkaa wuxuu ku daray in xisbi iyo dacwadii marka laysku xidho dacwadii markuu xisbigaasi waxoogay xoogeystay ee dardar u yeeshana iyaduna tilmaanta ay yeelanayso markuu daciifanayo la daciifayso markuu baaba-anayn la baaba-ayso arrintaasina waa midaynu aragno dacwadda xisbi ku xidhan xaalkeedu waa sidaa laakiin dacwadda aan xisbi ku xidhnayn xaalkeedu sidaa ma aha oo sifadaa iyo tilmaanta noocaasiya ma laha waaqicana waynu ku aragnaa arrinka noocaasa inaanay dacwadu xisbi waxba uga baahnayn oo ay ma aan xisbi samayn iyagu ay leeyihin amiir baanu u nahay dadka intiina yeeshana xubnaan uga dhigaynaa bayca iyo cahdi iyo miithaaq iyo waxyaabo noocaas lagu tilmaamana waa ka qaadaynaa oo a ballan ah ballan xaqiiqadiisu ay tahay qofku xisbigaa inuu ka mid noqdo awaamirtiisana u hoggaansamo culimo aan taa yeelin buu ilahay dacwadooda barakeeyey ka soo bilow wakhtiyadan dambe sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah llahu tacaala lam yafcal dalika uu samayn karaya sidaa inuu isagu dad yidhaa si gaara baan amiir idinku ah laakiin dadkii madaxda ahaa ee waktigaa joogay ee arrinka noocaasiya ka yeelay ayuu imaarada uga hadhay isaguna wuxuu ahaa sheekh daaciya oo dadka diinta ilaahay gaadhsiiya culimmada waaweyne casrigan la yaqaano ilaahay dacwadooda ummadda ku anfacay mid xisbi sameeyey iyo mid xisbi galaytoona kuma jiro sheekh ibnu baaz raximah llahu tacaala sheekhu lalbani sheekh ibnu lcuthaymiin iyo culimada nool in fara badan oo ka mid a almubaarak fori risaalad baabuu ku leeyahay isagu xisbiyada uu ka qoray muslimiinta ugaga digaayo sheekh muqbil raximah llahu tacaala waxa ay qireen almukhaalifuuna lahu walmuwaafiquun cidda waafaqsan iyo cidda khilaafsanba dacwaddiisu inay tahay dacwadda saxda ah ku socotaa manhaj lkitaab wasunna calaa fahmi salaf saalix faafinta tawxiidka iyo la dagaalanka shirkiga fidinta raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo la dagaalanka bidcada dacwada sifadaa leh ee maanta ugu raadka badan adduunyada marka laga eego xagga ardayda adduunyada ku kala faaftay ee mid waliba markas uu furay ama masaajid uu fadhiistay boqolaal dada ilaahay uu ku anfacay hadduu geli laha xisb min alaxzaab waxaan aaminsanahay sheekhuna raximah allahu tacaala marar badan uu sheegi jiray dacwadiisu raadka noocaasa inaanay yeelateen laakiin sida ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynayno dacwad ikhlaas ku socota iyo cilmi iyo ilaahay daraaddii iyo manhaj saxa ayay ahayd ilaahay baana subxaana wa tacaala barakeeyey waxaa loo yaqaano taxasubku fitankaa laga warramaayo waxaan odhan karaa ummahaadka iyo hooyooyinka dhala islamarkaana barbaariye ayuu ka mid yahay shiicada sheekuu inooga warramay caqaa'idkoodu sida ay u xun yihiin mucdamu laxzaab fi lcaalam alislaami aad bay u taageereen markii ay soo baxday thawrat lkhumeyni oo xaalkiisa la garanayo bayaanaad bay soo saareen axzaabtu ay ku taageerayaan waxba magacyooda sheeg sheegi maayo ilaa haddana waxaynu aragnaa axzaabta caalamulislaami ka jirta kuwa ugu awoodda badan ee ugu ballaadhan marka laga xagga xubnaha ku jira iyo nashaadaadka siyaasiga ay leeyihiin xidhiidhka tooska ay la leeyihiin shiicada meel walba waxaa ku faafsan sawirada uu ka muuqdo kalgacaylka iyo sida laysu jecel yahay iyo sida raalli laysaga yahay ee ay wada galaan shiicada kuwan madaxda maanta u ah ama madax diineed ha u noqda ama madax siyaasadeed maxamuud axmed najaad baaba u dambeeyeyba iyo in badanoo ka mida madaxda axsaabta maanta leh dacwa alislaamiya ayaanu ku baaqaynaa xaqiiqatan waxaa la odhan karaa dadka muslimiinta way u hodeen waanay u hadoodileen yuusuf asheekh yuusuf alqardaawi maalin dhoweyd buu lahaa in badan baan ka shaqeeyey ataqriib bayna asunna washiica waxaanan moodayaba arrintu inay iska tahay uun khilaaf madhabiya show arrintu sidaa moodayaba maaha show culimada sacuudigaa naga saxsanaa markay shiicada ka hadlayeen waa maanta wallahu aclam hadalkaas wuxuu cuskanaayo laakiin maanta ayuu hadalkaa leyu qiranayaa cumrigiisaa dheere dacwadii cilmigu kusoo dhex jiray inuu ka shaqaynaayey altaqriib bayna asunna washiica xasan nasrullahta oo sheekhu uu soo hadal qaaday isagaa sheekh sheegaya sheekh yuusuf alqardaawi inuu in fara badan difaacayay oo in fara badan dadka waxa weya inu ka hortaagnaa ilaa mudda qariiba arrintan suuriya ka dhacday ayaad moodaa inay waxoogay wax ka yaro beddeshay xasanulbanna oo imaamkiisii koowaad ah marka laga jamaacada uu ka mid yahay isaguna dadkii u horreeyey ka shaqeeyaa taqriib bayna sunna washiica ayuu ah waxaanaad moodaa inay si isugu tallaalan yihiin alxisbiyatu washiica oo raxim gooni waxaad moodaa inuu si uga dhaxeeyo shay kuma jira dad fara badan oo axsaabta ku jira min baab alinsaaf baan odhanayaa inay shiicada necab yihiin oo ay ka digaan laakiin dadka waaweyn ee ay noo muuqan karto mansilada iyo darajada ay ka taageen axsaabta dhexdooda ayaa tusaalayaashaa kooban ee aan ka bixiyey waxay muujinayaan xidhiidhka adaga ay la leeyihin shiicada iyo sida halistooda ugu yaraan iyo inxiraafkooda caqadigaa aanay ugu baraarugsanayn qadiyadda ku saabsan takfiirka casrigan aynu joogna jira axsaabtu qeyb weyn bay ka yihiin oo axsaabta maadaama loo sameeyey in siyaasadiyo kursi lagu gaadho markiiba waxaa dhacay sidaam isduqayn baa dhex martay axsaabtii iyo madaxdii dhulka muslimiinta ka telinayay madaxdiina waxay u arkeen inay yihiin niman kursigooda duullimaad ku ah kuwa diinta naceb oo diin nacayb ula dagaalamaana waa jiraan waxaa dhacday markaa inay iyaguna si arxam darra ay ula dhaqmeen gaar ahaan waddanka masar la idhaahdo jeerasha laga buuxiyey in fara badan oo ka mid a dhalinyaro xamaaskii taxasubku uu ku beeray nacaybshiyihii quluubtooda madaxda muslimiinta oo in kaanu fujaaran loo geliyey cilmi la-aantii iyo jahligii jiray waxaa ka dhashay oo ka soo baxay oo geedka ka soo baxay uu noqday fitnatu takfiirka bikayri bayinatin sharciya fitnada gaalaysiinta xaqdarrada iyo daliil la-aanta maanta ku socota oo halka ay ka soo bilaabantay maraaxisha ay martay qofka taariikhda akhriya taariikhdan casriga ah wax si fiican u fahmi karo u dareemi karo wey waxaan loo yaqaano tafjiiraadka iyo in la qarxiyo munsha'aad birishya in la qarxiyo washada in la qarxiyo dad in la qarxiyo waxaan loo yaqaano ikhtiyaalaadka oo dad si hoose in loo dilo waxaa bilaabay axsaabta waxaad akhridaa sayid qutub iyo taariikhdiisa wuxuu ahaa casrigan aynu joogno dadkii u horreeyey ee si xoog badan ugu baaqay in qaraxyo laga sameeyo weliba xoog badan isagoo atbaacdiisi la hadlaya wuxuu yidhi wax yaroo macnada macno darra anigu dooni maaye haddaad wax gilgili kartaan ood meelo badan qarxin kartaan ood nidaamka jiro dhibaato ugu geysan kartaan sameeya haddii kalena iska daaya kutubtiisa ayay ku qoran tahay maha wax lagu been abuuranaayo waynu ogsoonahay waddankeennan oo qura isqarxinta sida muddo dheer dad axsaabtaa ku abtirsanaya ay u difaacayeen oo ay lahaayeen waa camaliyaad istishhaadiya macnaa diinta ka mid ah oo jannada lagu gaadhaayo horaan halkan uga idhi xisbiyadu waa geed shar fara badani uu hoos yaalo midho xun oo qadhaadho fara badanina ay ka baxaan marka sidaa lay aniga waxaa ii kala soocan sideedaba dacwadda dadka in tawxiid loo dhigo in wanaag la faro in cilmi loo dhigo iyo xisbi in la galo ama la sameeyo laba arrimoodoo ii kala soocan bayi waxaanaan aaminsanahay intaaba in la samayn karo culimadana waan idinka sheegee iyadoon xisbina la gelin xisbina aan la samayn weliba sida ugu xooga badan ee ugu nadiifsan ee fitan iyo shar fara badan lagaga badbaadi karo in hawshaa loo qaban karo wax isku xidhan mabaahaba oo waxa dacwad iyo khayr loogu abtirin karo dadka axsaabta ku jira ama sameeya ama xubnaha ka ah waxaan aaminsanahay maaha wax xisbiyadu ay keentay wax xisbiyadu ay keentay maaha qofkan muslimka ah ee xubinta ka noqday cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo dadaal shaksiya ama gaaro isagu uu bixiyey ayaa la odhan karaa ayaa keenay ilaahay idankiisa dabadi dad fara badan oo muddo afartan sannadood ku dhow ama gaadhaysa ku soo jiray waxay sheegeen cilmigii iyo dacwadiiba inay u kordhisay iska daa inay ka mashquulisay waxaana odhan jira uu ku celcelin jiray sheekhuna sheekh muqbil raximah allahu tacaala markuu ardaydiisa u ducaynaya gaar ahaan marka kutubta ay qoraan hordhac uu ugu sameeyo acaadahu allahu min alxisbiyati almasaakha ilaahay ha ka badbaadiyo xisbiyada qofka masakhaysa doorinaysa bedelaysa qof baa cilmi la gelaaya cilmigiisii ayaa kala daadanaya oo ixaabad siyaasado kale ayaa qofka uu ku mashquulaya arrimo kale qof dacwadda nasha-adu hayay baa gelaaya meel kale waddo kale ayuu qaadayaa dacwaddiiba isagoo faraha ka qaaday ayaa la arkayaa qof sunnada ku adkaa bidcada aada u necbaa ahlulbidaca ka foga ayaa gelaya waxaad arkaysaa qofkii oo isbedelay oo nooc heshiisa aada mooddo inuu la saxeexday bidcadii iyo ahlulbidaciiba maskhiga sheekhu uu sheegayo oo aadna ugu celcelin jiray tusaalayaashiisa iyo suwarkiisa kuwaasi ayaa ka mid a maanta dad baa jira arrinta noocaasoo iska cad oo adiladana ku cad oo culimmadu markay ka hadlayaan ay xaaraamtimeeyaan markaan anigu u fiirsana hadalladooda celceliyey laba daliil bay u daliishadaan daliilkood waa adilada tafaruqa diideysa xisbiyada waxaa la yidhahda iyo tafaruqu waa walaalo waana arrin waaqiciya ninka yidhaahda axsaab baa la samayn karaa dacwada ka shaqaysa oo manhaj saxa ku socota dadkeedana wax tafaruqi aanu dhex marin waxaaynu leenahay maanta taasi ma jirto inoo muuqato isaguna taa waa qisay adigu samee salafku wixii aan dhicin in laga hadlo dadka lagu mashquuliyo aad bay uga digi jireen waxaa kugu filanba inaad ku tidhaahdo hadalkaan kuu soo koobayaaye axsaabta noocaasee aada leedahay sifaadka iyo shuruuddaa wanaagsan ee ay sax ku noqonayaan bay leeyihiin adigu samee toban hargeyse ka samee noocaas markaasaanu geli doonaa laakiin iyagoo aan jirin kuwa noocaasi culimmaduna ay tilmaamayaan xisbiyadu inay tafaruq sababu noqonayso markii la weydiiye sheekhulalbani xisbi amiir gooniya leh oo dadkiisu bayco ay kula jiraan suurtagal ma tahay inuu bilaa tacasub noqdo taasi dhici maysa buu yihi sheekhulalbani alculamaa mujaribuun culimmadu waxay ka hadlayaan waxay tajribeeyeen ay arkeen marka inuu qof iska yidhaahdo intuu isagu suuro khiyaaliyoon jirin soo samaysto uu sawirto inuu taa dadka ku mashquuliyo cilmiga dacwadda uu kaga mashquuliyo arrin saxa maaha ujeeddaduna waa iska caddahay oo waxaan jirin waxaa looga hadlayaa ee loo koolkoolinayaa ee shubahaadka loogu samaynaya wax kale maahee kuwan jiruun baa loo qiil samaynaya kuwan jiree la leeyahay iyagu shuruuddii ma laha ayuunbaa la doonaya dhalinyarta in lagu xareeyo waxaan odhan karaa dadkaas waa samaasiratu laxzaab axsaabta ayuunbay dhab ahaan dilaalla u yihiin dadka ay u geynayaan waxaan hadalkayga kusoo gebagabaynayaa daliilka labaad ee culimmadu ay sheegaan waa inay bidco tahay in qaabka noocaasa dacwad loo faafiyo ilaahay lagu caabudo inay bidco tahay bay sheegaan culimada sheegay sheekh binu cuthaymiin baa ka mid a waxaa ka mid ah sheekhulalbani uhaa qofku hadduu sidiisa kale salafi u wada yahay oo waxba aanu manhaj salaf ku khilaafsanayn oo nuqdadaa xisbiyada oo qura uu ku khilaafsan yahay nuqdadaa salafi kuma aha khalafi buu ku yahay qodobkaasi salafi kuma aha mid salafki ku waafaqay maaha qodobkaa wuxuu noqonayaa marka qodobkaa la dul taagaya mid bidco ku dhacay oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisii khilaafay axaadiiu lbidca ayay culimmadu ay u daliishadaan waa kuwa culimada qaarkood soo gaadha sheekhulalbani raximah llahu tacaala su-aalo badan baa wakhtiyo kala badan oo kala duwan la weydiiyey weliba fii aakhiri xayaati markii ay soo baxeen dad u nisbo sheeganaya manhaju salaf oo haddana takatulaad iyo taxasubaad samaynaaya axsaab samaynaya sheekhu mar walba wuxuu ku jawaabayey manhaju salaf siduu yahay in loo raaco iyo xisbi in la sameeya inaana isqabanayn labadaas mar allaale marka xisbi la sameeyo markii waxaa bilaabmaysa alinxiraafu can manhaj salaf manhaj salaf in laga leexay wuxuu ihi akbaru caalim fi dacwa salafiya caalimka u weyn dacwa salafiya dhexdeeda markuu bilaabo xisbi inuu sameeyo fa huna bidaayat linxiraaf halkaas waa bilowgii inxiraafkiisa iyo leexashadiisa sheekha aragtidiisu waa daqiiq in badanoo dhalinyarta ka miday maanta marka axsaabtiiyo waxaa looga digo waxay u haystaan in qodobka la cuskanayaa uu yahay oo qura ee la leeyahay xisbiyadu waa ku khaldan tahay inuu yahay oo qura tafaruq bay keenayaan laa intaasoo qura maaha axsaabta waxaa ku jira inxiraafaat can manhaji salaf fii abwaabin kaiira abwaab badan oo abwaabta diinta ka mid a oo in fara badan duruusta iyo muxaadaraadka dhexdeeda aad ku maqasheen marka maaha macnaheedu haddii lagu geliyo shubha ah xisbi waa la samayn karaa suurada mihaaliga ee dihnigaa leh laakiin waaqac aan wujuud ku lahayn inay sax noqonayaan oo waxoodii kale oo dhami ay marka hore saxsanaayeen arrinku sidaasi maaha waxaan kusoo gebagabaynayaa hadalkayga alxisbiya waa fitna min alfitan alcasriya ooay tahay dhalinyarta islaamku cilmiga iyo dacwada inaanay kaga mashquulin shubahaadka markaa la rabo in lagu sallaxo oo looga dhigo wax saxoo sharciga ilaahay waafaqsanna waa inaanay ku dagmin ee alumuuru haabita waa adiladaasi aynu sheegnay culimmadu ay cuskanayaan tiirarka adag mar walba dhalinyartu waa inay haystaan waxaa shubahaadkaa ka mida in la yidhaahdo xisbiyadu waa maxay bal xisbiyada tacriif waxaana laga yaaba qofka taalibu cilmiga hadalkaa lagu idhaahdaa xisbiyadii waa garanaya laakiin tacriif kooban oo jaamic oo maanica inuu sheegi kari waayo baa laga yaabaa taasina way dhacdaa waxyaaba badan baad taqaanaa oo xaqiiqadooda dhab ahaan aad garanaysaa laakiin haddii lagu dhahdo balqeex waa maxay laga yaabaa inaad tacriif weydo arrinta tacaariiftu iyo xuduuddu wax sahlan maaha oo cid waliba iska dejin karto ay iska sheegi karto waxaan leeyahay inagu tacriifba uma baahninba waayo xisbiyada aynu ka hadlayna dadka aynuga digaynaa ma aha mid khafi oo qarsoon oo tacaariif nadariya u baahan waa wax muuqda waxaynu ka hadlayna waa axsaabtaa jirta iyo wixii la maslaga ee la wada ee iman doona taasaynu ka hadlaynaa marka maxaynu tacriif uga baahannahay haddii nin aada uga digayso geed suna ad ku tidhaahdo geedkani waa sunaha cunin daw miyuu u leeyahay inuu ku idhaahdo bal geedka horta tacriif u magac u sheeg war magaciisa ma aqaanee laakiin inuu sun yahay baan aqaanaayo iska ilaali may may mar haddaanad magaciisa garanahayn kaa aqbali maayo geedkaasi waa sun dadka maanta le bal xisbiyada tacriifi saasoo kale ka dhigan yihin xisbiyada laga hadlaya oo waxaa waaqaca yaallo weeye muuqda ee ahlucilmigu ay ka hadleen mid iyaga dihnigooda ku jirta iyagu hadday ka hadlayaan horta bal khaarijka ha u soo saaraan oo bannaanka ha soo dhigaan markaasaa iyada miisaanka shareecada la saari doonaayo laakiin ta laga hadlaya waa taa jirta weeye waxaad moodaa waktigu inuu dhammaaday intii lay qabtay mana aha kelmad nadwo ka midii wax lagaga bogon karo mawduuca waxaan jeclaa sheekh rashiid caawa in loo daayo shiicadii aada haynooga sheekeeyo haynagaga waramo laakiin intaasi xusuusin inoogu filan wasalu llaha subxana watacaala an yanfacana jamiica bima samicna wallahu aclam wsala allah cala nabiyina mxamed
jaza allahu alculamaa khayra aljazaa kolley waxaad maqasheen kelimado markaas waxa weeyaan kala duwan oo mid shiicada markay ka warasmayna tafaruq ay ka warmayso kolley laba mawduuc oo labaduba markaasi aad iyo aad ay muhiim u yihiin culayskoodana leh ayaa inoo harsan midi markaasi waxa weeye ay ka warramayso atafjiir iyo xukunka sharciga marka sharcigu uu siiyey mid kalena ay ka warramayo taqriirka iyo wadda reer galbeedeynta bal hadda xukunka islaamka uu siiyey kollay labada sheekh ee mawduuca ka hadlaya waxay ahaayeen sheekh xuseen faraaid iyo sheekh yaasiin kollay labadooduba waxay i ishaareen oo ii sheegeen inay muxaadaro gooni u baahan tahay sida labada sheekh caawa ay uga hadleen oo kale haddii kale markaas waxa weyaan sagaalka iyo dheeraad aynu ka bixi doono marka aynu mid walba markaas waxa weya intay labada sheekh hadleen oo kale aynu siino saa darteed markaasi labadaasi muxaadaro waxaynu samayn doonaa inshaaa rabbunaa inaynu markaasi waxa weeyaan jimcaha jimaaca ku xiga aynu usoo iclaamino laba muxaadaro markaasi ama waxa weeyaan iclaan kale oo markaasi aynu kaga boganay iyagana sida aynu tan oo kale markaasi kaga boganay waxaa kollay toole macruufa oo markaasi waxa weeyaan laga yaaba culimadu markay ka hadlayeen shiicada iyo ahkaamteeda in dad fara badan ay markaasi indhaha taagayana yaabsanaayeen tao dadka waxaan aaminsanin maxay yihiin oo laga yaabo dad aan ogeyn oo fara badan oo markaasi caqaa'idooda ay ka qarsoon tahay oo ka asturan tahay in ay jireen gaar ahaan welibana dadka markaasi waxa weeyaan aan daraasaynin culumta sharciga ah oo markaasi waxa weeyaan in fara badan laga yaabo inay u doodaan shiicada marka meelaha maqaaxiyaha la joogo amase meelahaasi lagaga hadlaayo iyagoo markaasi aan xaqiiqada warkeeda haynin qofkuna cajiib ma aha shay aanu garanaynin oo warkeeda markaasi aanu haynin ina markaasi ula yaabo cajiib maaha oo laga yaaba dad fara badan waxayna garanaynin inay marka arkaan aan loo sheegaa dhowtona ay la yaabaan waxay sheegaan culimada qaarkood nin reemiy ahaa ayaa wuxuu soo booqday dad dad ay qaraabo ahaayeen oo reemagaala waxaan uga jeeda ashaan kamid aan sheegayo qofku shay aanu garanaynin suu la yaabi karo waqtiyada qaarkood dabadeetna markaasu dadkii waxay wuxuu ka dalbaday in waxoogaa yaro manfaca ay siiyaan waxaa lacag ay siiyaan way waayeen maro cusub oo aan tolnayn ayay siiyeen ba marada marada qaado waxa la tirtaa ninka khayaadka ah ee dharka tola isla markaasina tolo waayo gura uu qaato ninkii tolayay uu geeyey ninkii tolaya markuu u dhiibay ayaa de ninka ninkan khayaadka ahi si uu u tolo wuu jeexjeexayaa maradii ninkan ramiigina weligii marada jeexjeexaya maaka dharka u xidhin jira uuri dabadeedna markuu u dhiibay maqaskii ku bilaabay ninkii waxa weya khayaadka ahaa dadna wuxuu ihi maxaa iga dhar dharkii maxaa iga jexjexday waan kuusoo dhiibay dhar hagaagsan oo qurux badan maxaa dharka iga jexjexaysa markaasuu waa lagama maarmaan si loo talo in la jeexjeexo dadna bakoradu haystay uu qaado madka ku qaxiyay ninkii uu ka yacalayshaa wuxuu la yaabay waxaan hore u arki jirin deedna waxa weeye abyaad galaya ayuu ku cabira arrinta noocaasi uu kaga waramo wuxu uhi ma in ra'aytu walaa samictu bimilihi فيما مضى من سالف الأحقاب من علج جئته ليخيط لي ثوبا فخرقه كفعل مصاب عشان وحو الولي نين كانوا كلام إذا ما أكين تصون ولا يرنبا نين عن مرأة بيكسو يقتل فخرقه دنو تحتهيور كفعل مصاب سن وراء كلي أي مرة دي تحتهي فعلوته بهر- بهراوة كانت معي دون بكورة نيستيب أنه قدر فوليور نكي فولى وأدبر هارب- هاربا للباب أيشق ثوبي ثم يقعد آمنا كلا ومنزل سورة الأحزاب ضديك كورم وعلم مرض يدو تشجعي دولنا يدو مسك فرية يسوي آمنا الله أحزاب تود الشيء كل عتين مسك فرية يقول يسوي آمنا لأن بقرات بقوا قرائنك ليش واحد سيسا قرابة قف شيء عنه قرنين سولا يا بكرة أبتي سمكاسي غريب يشي مكاسي عصب أقول لهم كرتو waxaa kolay kusoo gabagabaynayaa hal qodob oo aan jecelahay ee, dad fara badan shay inuu sii waadixin doono oo ku saabsan masaladaasi shiicada waxaa jirta khudo ay shiicada markaas waxa weeyaan ilaa baarlamaankooda laga soo ansixiyey iiraan oo la yidhahdo markaas waxa weye alkhuda alkhamsiiniya assiriya waa khudo markaas waxa weeyaan kontonka sane ee soo socda loogu talagalay in la fuliyo isla markaasina si sira markaasi loo wado waa khudadaasi kontonka sanadood la fulinayo hase yeeshee eh, sida sirtaa u soconaysa khudadu way dheer tahay waa dhowr iyo toban warqadood markaas soo saarta internetka waa ku jirtaa laakiin waxaan kusoo koobayaa saddex qodob oo aad iyo aad markaasi u muhiima oo saddexda qodob ee marka ay ka duulay ay ka duulaysa khudadaasi ah waxay yidhahdeen dadka muslimiinta ee sunniyiinta ah si shiicada loo geliyo manaaqiqdooda waa in markaasi waxa weeyaan saddex mex- mixwar laga laga duulaa mixwarka ugu horreya waxay waa umarada iyo madaxda mixwarka labaadna waa culimmada mixwarka saddexaadna waa iqtisaadka iyo dhaqaalaha saddexdaa mixwar ayaa laga gelayaa bay yidhahdeen waxay yidhahdeen markaasi sidee baynu madaxda u qabsan karnaa ee markaasi quluubtooda aynu u mulkiyi karnaa waxay yidhaahdeen suu dictor rashiid inoo sheegay waa in waddanka laga fuliyo mashaariic aad iyo aad u balbalaaran si aynu madaxda markaasi quluubtooda u hantino oo warshado loo sameeyo iskuullo waaweyn la furo waxa weeyaan maxallaad fara badan loo sameeyo mustashfayaadka iyo waxa dhakhaatiirta la farabadiyo waana sida maanta muqdisho ka socota ad arkaysaan in waxyaalaha waaweyn ee markaas ay ka dhisayaan bal madaarista ay fureen waxay sheegeen markaasi macallimiin soomaaliya oo iiraan lagu soo tababaray inay keeneen adeeshaan meelaha muqdisho raga qaarkooda ka yimis ay sheegeen waxaa markaasi eh, ay yidhahdeen taasi waa tii madaxda xagga umarada haddii la eego iyo markaasi waxa weeye waxaan jeeda xagga culimmada culimmada waxay yidhahdeen iyaga kollay sinaba maskaxdooda ma qabsan karo waayo way garanayaan iyagu madhabkani wuxuu aaminsan yahay iyo xaqiiqadu say tahay hase yeeshee iyaga si markaasi waxa weye awooddooda aynu meesha uga saarno waa inaynu ku dadaalamina iyaga iyo madaxda inaynu kala goyno madaxda iyaga inaynu isku dirno marka madaxda iyo iyagu is- culimmadu isku dhacaanna halkaa waxay nooga soo bixi karaya gaar aynu si fiican uga faa'iidaysan karno oo aynu madhabkeena fu- fidin karno si aynu culimmada iyo iskugu dirna bay yidhahdeen markaas way umarada waxaynu samaynaynaa mashaariicda waaweyn markaynu fulino ee madaxdii inaynu hantina ee aynu aragno ayaa waxaynu samayn doonaa culimadeena qaar ka midayna waddanka geyn bay yidhaahdeen ama qaar lasoo tababaray oo markaasi afka dadkan dhulkaa jooga ku hadlaya dabadeetana caqaa'idii baatilkaha qaar ka mida ayay ka hadli doonaan ay tiifiyada ka sheegi doonaan meelo markaasi caam oo lama dhaya ay ka sheegayaan taasi markay dhacdo waxaa dhici doonta bay yidhahdeen culimmadu ay ka qayliyaan oo ay ka hadlaan markay culimmadu ka hadlaanna madaxda ayaa qabsan doonta bay yidhahdeen ragga dadka mashaariicda intaa la leegi noo fuliyey ee waddankii markaa gacanta ku dhigay ayaad maanta ka hadlaysaa bay cumaradu odhan doonaan iyo madaxdu deedna culimmadii iy- iyaga ayaa isku dhici doona halkaasna waxay nooga soo bixi doonta bay yidhahdeen gaab aad iyo aad u fiican oo aynu ka faa'iidaysano waxa qodobka saddexaad ee iqtisaadka waxay dhaha waxaynu musaaqabo la samayn doonaa in heshiis la samaynaynaa dadka markaasi waxa weeyaan ru-uusul amwaalka ah ee waddanka ugu maalka badan dabadeetana musaaxabadaasi markaynu waxoogaa muddo wadno waxaynu isku dayi doonaa inaynu baananka ee iiraan aynu kusoo xidhno maalkooda ugu badanna uu baananka shiicada adduunka meelaha kala duwan ku yaalla uu kusoo xeroodo sidaasaynu markaasi iyana gacanta ugu dhigi doonaa bay yidhaahdeen muddo markaasi kadib kollay maan jeclayn sheekha marka kelmadiisa inaan tacliiqiyo laakiin waxayna tusinaysaa khatarta aad iyo aadka u daran ee manaatiqda sunniga ah marka maanta shiicadu ay ku hayso yas ay muslimiinta sunniyiinta ahi ay meesha uga war leeyihiin oo aynu warba u haynin qofka muslimka weliba daalibulcilmiga ah waxaa loo baahan yahay saaxada wixii ka jira inuu daraaseeyo isla markaasna uu isku dayo inuu ka faa'iidaysto kolley ee, sheekh eh, doctor rashiid baa mar labaa aan ka celin doonaa falyatafadal isheikhu mashkuuran wamaajuuran
waxaa waaye dadku igu jeclayn oo murugan maadalacaaw waxa weeyaan masalada shiicada mid baan idinka sheegaya dhowaan dhacday dalka la yidhaahdo juzur alqumur ma maqashin waa dal afrika ku yaala xubinna ka ah jaamicat duwal carabiya dowladaha lagu tiriyana af carabiga ku hadlaa sideennoo kale iyo jabuuti oo kale juzur alqumurna waa lamid waxay waa dowlada jaamacad dowla carabiya ku jiro carabiga ku hadla dowladdaasi shiica ma laha weligoodna may arag weligoodna may maqlin waxaa laga yaabaa inayna arag weligood yaa lahon madaxweynihii madaxweynaha imika haysta ka horreeyay shiici buu ahaa ninkii la ohan jiray aayatullah maxamed safanbey magacaada eega aayatullah maxamed safanbey shiicadu waxay wadeen madaxweyne ka dhigay madaxweynuu noqday isagoo shiica shicibkiina ay rusun yihiin qasab shirkii jaamacad carabiya ka dhacay riyaad ka dhacay afar sannadood ka hor diyaaradda wuxuu ka soo degay isagoo libisuddiin cumaamadanay xidhaana madow ilan aayatullah martaba diini uu gaadho la yidhaahdo aayatullah aayatullah shiicada laba cumaamudood bay kala xidhaa mid madow iyo mid cad ka madow ka caddaanka xidhaa waxa weeyaan caalim kitaab weeyaan weli wuu soo gurguuranayaayo weli aqoontii umay dhaadigi oo weli waa laga sarreeya mar alliyaalo markuu sunta madow dusha kaga xidho cumaamadda madow uu qaato wuxuu gaadhay darajo la yidhaahdo aayatullah waxaa ka sarraysa mid la yidhaahdo xujatullah oo khumeyni iyuun baa gaadhay marka madaxweynaha gaadhay aayatullah dheeldheel kuma iman wuxuu noqday markii xukunka laga qaaday ay muddadiisii dhammaatay ninka mas-uulka ah acmaasha amba howlaha eeraan ay ka fulinayso galbeedka africa oo dhan qarb afriqiya oo dhan ninkaasaa matalaya marka xoog bay diinta u faafiyaan awood bay leeyihiin awood dhaqaala ayay leeyihiin oo nin walo shiici ku nisba jeegtaa sikada ma bixiyo rubcal cushur ma bixiyo wuxuu bixiyaa wax la yidhaahdo khumus shantii marka shan halkii loo qaybiyo shan meelood meel lacagtiisa waa inuu sanad walba u dhiibaa ninka la yidhaahdo baab alimaam almuntada markaa ninka awood u leh inuu lacagta ka goro shaqadiisii wuxuu ka bixinayaa marka ma- shan meelood loo qaybiyo meel dhulkiisii intaasuu ka bixinaya markaa lacag badan bay isu rugayaan oo dagaal bay ku jiraan dagaal iyo xitaa gobolladay degan yihiin matalan kaba soo qaad dalka sacuudi arabiya gobolladay degan yihiin waxay sameeyaan dhulballaarsi soo lama yidhahdo reer hebel baa soo siqaya dhul aanan lahayn buu la soo soo siqaya iyagu waxay sameeyaan inay dhulkaas sunnada u gaara odaygii reemiigaha baa loo imanayaa sunnigaha waa intan imsaad imsaad siinaysaa weligiiba deegmay soo degin oo inan iibiyo suuqa waxaa laga siiyaa kun doolare ma ku siinaa boqol iyo konton kun oo doolar bal eeg inta udhaxayso markaasuu odaygii reemiigaha jahwareeraya tiradaba ma gaadhsiin karayo boqol iyo konton tira ahaan buuna gaadhsiin karayo ma boqol iyo konton kun haa boqol iyo konton kun lacag u dhiganta imikaa lagu dhigayaa takeena buu ohanaya dhulal badan bay sidaa ku qaatay gobollo aanay lahayn bay sacuudi sidaa ku qaatay waa lacagtan khumska dhulballaarsi bay wadaa tujaartooda way fangarayaan marka waa ummad ku jirta dagaal qarsoodiya sunnigiina uu ka seexday awooddaa maanta shiicadu ay yeeshay maaha awood afraada iyo hay-ada maaha waa awood dowladeed dowladda eeraan la yidhaahdo ayaa meel walba joogta meel walba lacagta sidaa ugu shubaysa indonesiya oo ah dowladda caalam islaamiga ugu tiro badan laba boqol iyo afartan malyan weyaa tiradooda indonesiya bariga eeshiya degani shiica ma garanaya weligood yaa loo jecaway maqli maanta waxaa lagu leeyahay dhowr iyo soddon malyan baa shiica ah oo la shici gareeyay baabu lmaal baabu nisaa baabu lfitan marka horena waxaa la iska dhigayaa sunduq mandakh waxaa la iska dhigayaa dad markaa u difaacaya aalulbeyt innaga maxayna la gudbeen kow inaan caqiidadeenna iyo diinteenna fahmin waasaa muhiima inuu dabagallo shiicada maxay qabanayaani maxay sameeyeen wakti ma hayno oo awoodna uma lehin umana baahnin laakiin inta culummada ah ee aqoon lagu tilmaamaya inay ogaadaan qurba xaalka halku marayo waxa mujtamaca kusoo kordhay daalibulcilm hawshiisii ha wato fiqi lwaaqic waxaa la yidhahda in la dabagalo kolba wax cusubo soo baxay in gaarun baa ummadda dawaga filan nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu doonay cid u barata afkii ay ku hadli jireen yahuuddu asriyaaniya nin buu u igmaday waa aqoon iyo karti iyo caqli uu ku tuhmayey ayuu afkaa inoo baro markaasuu yidhi tacallamtu fii sabcati ayaam innaga waxay nagaga filan inaan cid gaara u samayno oo arrimaha dalkeena ka ilaaliya fitanka aynagala inaga hor joogsada laakiin inaynu isku mashquulino maaha waxaan ku khatimayaa runtii sheekh cabdallah aada buu uga hadlay tafaaruqa iyo taxasurka dacwaddu uma baahna waxaasoo nebiga sala allahu calay wasalam wuu dhintay saxaabadii gurubiya may samaysa baycada kamay kala qaadan hebel ilakan la adeecayaa baycadda loo qaadaya waa bayca mubtadaca khaliifat muslimiin amba weli amr muslimiin baa la baayacaya nin baa berigii la kaftamay dibadda jooga shir baan isugu nimid ninkaasu berigii somaliland ay gooqan ay la soo noqotay xorriyaddeeda ayuu diidanaa markaa wuxuu lahaa muslimiintu ma kala go-ayaan waa tafaruq ayuu igu yidhi markaasuu ii mahmaaha wuxuu igu yidhi sheekhow su-aal baan ku weydiinaya wuxuu yidhi haddaad jamac soo gashay saas lagu tukanaya amba jamaca ku tukanaya ma keligaabaad halkaa ku tukani mise jamaca ayaad ku daba fayni wada tukani markaasuu su-aashi baa qariibsan waa ninkan muxuu ga jeedaa ilan jawaabtu waa iska macruufa kulli waxbaa ku jira wa ina fii batni shaaciri maa fii batni kulli waxbuu ninkaasi qarsanaya muxuu ujeedaa talo markaasaan ku idhi waa niyo horta waxaan iska hubsan lahaa jamacan meesha ku tukanaya inay salaadoodu sax tahay markaa wuxuu ka waday ninkaasi waa ninkii cabdiqaasim la odhan jiraa madaxweyne laga dhigay haddaad somaliland tihiin waa kusoo daba fayra soomaalidu meel bay martee gooni ha u bixina de horta jamcaas ayaa sax ka dhigaya ahlu lxalli walictiqaad ahlu lxall cid walba odayaashiisa iyo waxgaradkiisu meesha mareen ee beecadda la siiya xaakim muslim noqday ay gobolladii amr iyo ajiib ay u qaateen waa weli amr muslimiin baa halkaa noqonaya buqacdaas marka baycadda ninkaasun baa leh maanta haddaynu aho nin kaleyn calaama saaren oo madaxweynehaas yidhaha aan ahayn de waxaa la oranaya waryaha dimuqraadadii maya dimuqraadintaan la gaadhinba waa sharcan ninkan aynoo madaxweyneha hadduu ka tago nin kale ku wareejiy ninkan aynoo madaxweyneha ummaddu ma baahna tafaar iyo sohorimaa iyo kursi la daba caado looma baahna marka xarakaadka dhibta ugu weyn waxa weeyaan diin looma danaynayo waa kursigaas see loogu soo dhawaan laha dee taasina maaha wax diinta aad ku danaysata dacwaddu uma baahno waxbay nagama xidhna wataa dacwaddii la wadayee ma xisbi baa loo baahanaya looma baahno laakiin ma marka xisbi loo baahdo qarsoodiya da waa marka dadkii aad khiyaameynaysa doonaysa kursigaada kula dagaalantay nin siyaasiyiinta ka midaa yidhi war qolooyinkan wadaadada ah de hadday siyaasaddii galeen de ha ogolaadaan inaan anaguna iyaguna masaajiday naga caayaan anaguna madayaasha la isugu yimaadaan ka caayana ha ogolaadaan maadaama kursigayga ay doonayaan markaa diinta iyo kursiguna isma gelayaan kursiga shar buu kaaga maqanaya ilaahay subxaana wa tacaala xisaabta yowma alqiyaama markayd keligaa tahay iyo markay malya daba jiidanayaan ay ku leeyihin adigaa noogu sababa isku mid ma noqonayaan khafif baa la odhan jiray culamaa waxay odhan jireen qofku dunidan waa inuu khafiif kaga baxa waktiguna wuu kooban yahay intayn noolaan karna waa in macduuda oo mucayana nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi acmaar ummati bayna sittiin wa sabciin wa qalla man yujaawizu dalik intaa ma dhaafto bal lixdankiiba lixdan sannadood ayan ka soo qaadnay lixdan sannadood qofku hadduu lixdan ku dhinto hadduu sideed saacadood seexanayay maalin walba labaatan sannadoodba halkaa ku go-ay waa kow maxaa inoo soo hadhay afartan hadduu shaqaysanayo oo maheraduu leeyahay amba xafiisu ku kallahayo sida duniyadooda waa standardka caalamku waa sideed saacadood sideed saacadood hadduu labaatan sannadood shaqaysanayo labaatan baa ku gacay maxaa soo haray ninkii lixdan jirka ahaa labaatan shan iyo toban ba u muqaan gaadhin marfuuca alqalam weeyaan xalligaana wuxuu leeyahay laa lahu wala calayh rufica alqalamu can talaat sagiiri xataa yaxtalim shan sannadood baa soo haray leada lixdan jirkii shan sannadood baa u soo haray shantii sannadood waxa ku jira intii waxaad cunaysay intii aad dalxiisaysay intii meelaha maqaaxi laga sheekaynayay intii gar aad ku jirtay intii reer hebel aad raalli gelinaysay intii dad aad kala qabanaysay shantii sannadood intaas ugu soo horray cibaadadaada meelaha markaa gararowba taaganta lixdankii sannadood saasay ku baabeen war wakti uma hayno in wax kale ku daadaadineen qofku waa inuu xagga ilaahay u jeedsana xagga ilaahay u jeedsadaa maadaama kursigaas uu kuu cad yahay ood xarakana gashay wax walba loogu samaynaysaa xarakat alkhwaan fi masr markii la abuuray waxay soo dejiyeen magacyo ay leeyihiin magacan xisbigii bay matalayaan doorashadii barlamaankan ku gelayna maxaa ku jira nin la odhan jiray aayatullahi alqummi shiici buu ahaa wuxuu gaadhay aayatullah waa kaasay leeyihiin u footeeya kursiga ha qabta ninkaasiya war hadduu qabto soo caaishay abubakr ma caayo marka madwaalantii xarakat lxisb baa sidaatan aayatullah alqummi baa laydhahaa laa farqa baynana wa baynahum waxay gaadhsiiyeen in alazhar oo laga dhigi jiray afarta madhab shaafici axmed iyo maalik iyo xanafi laga dhigin jiray fiqiga ayay ku soo kordhiyeen kii shanaaday yidhaahdeen fiqhu ljacfari alithni cashar waxaasna waa xarakun baa halkaa gaadhsiisay iyo xisbi iyo dad uruursi ila waa rag waxu muuqdaan iimaankiiba halkaa ka raacay kursiga markaa diina loogu bannay maayo shiicaduna waxa weeyaan firqad aada u haaliga ilaahay ha ka badbaadiya muslimiinta meel walay joogaan sharkooda iyo fitankoodana ilaahay inaga qabto inaguna waa inay diinteenna ogaanaa diinteennu waa diintaa cad ee ictidaalku ku jira wasadku ku jira laa hulul walaa tafriid ayaa loo baahan yahay wallahu aclam sala allah wasala ala nabiyina maxamed أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيد كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد